wallaahi aadaan u faraxsannahay haddii aan reer ohaayo waa adag tahay in odayaashii iyo dhallinyarada ay qaadaan lama soo koobi karo meeshaan taagannahay aad iyo aad aan u faraxsannahay dad badan waxay isweydiinayaan in koobka odayaasha loo dhigan ohaayo ay la hoyato tii dhallinyaradan ohaayo ay la hoyato sirta ka dambeysa maxay tahay sirta ka dambeysa waxaa waaye ohaayo waxaa lagu yaqaanaa waa hooygii sportska waxaynu leenahay da'yo kala duwan odayaasha waa dhallinyaro aad iyo aad isugu xiran suboodtkay subood gareen ilmaha yararka ayaa u saamaxay inaan labadaba qaadnay waata macalin ugu dambeyntii toronto koob ayaad soo qaadeen ciyaartooyda aad waday kuwo ka duwan ayaa hadda waddaa koob kale ayaad ku qaadeen bal ciyaartooyda aad soo saaraysaan maxay tahay dhiirigelinta iyo iyo iyo maaragtay waxa ka dambeeya in arrinkaas marba ciyaartoy aad soo saartaan oo haddana koob aad ku qaadaan waxaa ka dambeeyo anigaan kula hadlaayo waxaan leeyahay club oo shan jir ilaa siddeed iyo toban jir ah ciyaartooyda maanta aa ujeedid kulligood waxay kasoo wada baxeen amaba hadaynan hadday noqoto eighty percent kulligood waxay kasoo baxeen clubkaas dhalinyaraha ujeedid waa dhalinyaro professional ah qaar college aado qaar u dheelo u p s lka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay heerkay ka gaareen ee kubadda waa tahay marka waxaa iga warantaa dhallinyaradan mustaqbal intee leg ayaad ka rajaynaysa hadday noqon lahayd halkan maraykanka ay ku nool yihiin iyo hadday noqon lahayd dalkii somalia xulka qaranka ay matalaan wallahi waxaan ka rajaynaynaa meel aad u wanaagsan qaarkood waxay ka dheeleen sidii kante wuxuu ka dheelay somali national team oo olready uu dheelay iyo kuwo badanoo jidkiisa raaci doono ilaa hadduu yidhaahdo college way ka dheelaan waxaan keliya oo hadda aan opportunity u siin doonaa ilaa hadduu yidhahdo in ay professional ka soo muuqdaan sida mlsta iyo iyo ligaga ka duwan ilaa hadduu yidhahdo aad iyo aad umahadsantahay dhanka kale cabdulaahi axmed oo loo yaqaano soomaaliyow oo ka mid ah kooxda washington stars ee qabanqaabisay ciyaarahan ayaan weydiiyey gabagabada ciyaaraha iyo sida ay u arkaan iyo weliba abaalmarino la guddoonsiiyey dadka qaar ee bulshada wax u qabtay
mar kastoo ciyaaro la iskugu imaado muhiimadda u weyn waxaa weeye in dhallinyarada iyo bulshada la isu soo dhaweysiiyo especially dhallinyarada ayaan rabnaa inaan aad u taageerna wixii hadda ka bilowdo ardada dadkii ciyaarayay dhallinyaray u badnaayeen oo labaatan ilaa iyo shan iyo labaatan qaar baa siddeed toban jiro ahaa waxaan kaloo sanadkan oo cusub aan casuulnay dadka hadi jeer garoommada taga ee caruurta rekruud gareeya si kooxaha ay ugu biiraan iyo jaamacadaha ugu helaan scholarship ayaan hadda aan saaraynaa xoogganaga sanadkan waxay ahayd inaan dhallinyaro badan aan helno siday u heli lahaayeen jaamacado ay lacag la-aan ku dhigtaan ameerika jaamacadaha lacag baa lagu dhigtaan marka waxaan casuumnay dadkii jaamacadaha ka socday tababarayaashii iyo macalimiintii jaamacadahaan casuumnay oo ciyaaraha nagala soo qaybgalay oo maraykan ah oo caruurta qaarkood magacyadooda qorqoranaya iyo nabarahooda qaadanaya si jaamacadaha ay u galaan ama seere aadaba waddankan ay u galaan dhanka horumarka marka laga soo tago dhalinyaro badan oo ka yimid ama toronto ha noqoto ama ohio ama atlanta ama boston ayaa halkan ciyaaro aad igu qabateen oo ka qayb galay tartanka dhanka badbaadada dhalinyarada marka laga hadlayo qaarkood dhibaatooyin ayay faraha la geli karaan ma laisdhihi karaa ciyaarahan oo kale badbaado ayay dhalinyarada u yihiin si wanaagsan ayay u badbaadayaan caruurta caruurta waxaan qabanaa marka qaarkood waxaan ka soo bixnaa ayagoo shan jirana loo keenaa ilaa intay heer jaamacad ka gaaraan lahayaa marka caruurtiina soo martay intaan afartanka sanaan kalaabkan soo wadnay caruurtiina soo martay lama xirin weligood intooda u badana jaamacaday ka wada baxeen marka taas waxay noo tahay guul weyn caruurta markii meel lagu wadahayo waalidka ka warhayo la tababarayo wax lagu mashquulayo oo balwo loo sameeyo oo kubad ah in seerif balwo ay qaadan lahayn khamri ama xashiish ama daroogo ama gaang ay geli lahaayeen sidan ayay ku badbaadaan waa tahay ugu dambeyntii abaalmarino ayaa dadka qaar la guddoonsiiyey xafladdii xiritaanka ee halkan ee lagu qabtay ee virginia waxaad iga warantaa bal in dadka iyagoo nool waxqabadkoodii la xuso soomali inta badan markii qofka geeriyooday xusaan maxay ka dhigan tahay in ciyaartooyda iyo dadka da'da ah ee waxtarka uleh bulshada in la abaalmariyo maxay ka dhigan tahay waa su-aal wanaagsan waa sidaad sheegtay soomaaliya qofka markuu dhintaa la sheegaa laakiin dhulkan aan joogno waxaa qofka intuu nool yahay ayaa la sheegaa hadduu ammaan mudan yahay marka caawa waxaan abaalgud siinay khaliif shire muuse riike iyo abunkashaash oo intii afartankii sana u dambeeyey kooxdan tababarayaal ka soo noqday waxyaababan u soo qabtay ayaan la guddoonsiiyey abaalgud iyo dad kaloo fara badan dee laakiin labadaasaa ugu magac dheeraa marka sanoo ban waan sameynaa qofka ugu mujtamaca bulshada wax kusoo zaa'iday oo howl badan qabta waa in la abaal mariya